إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka macawsilayda ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dhaawacay weerar kabeen ah oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo qarax khasaare dhaliyey ayaa askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday gudaha magaalada baydhabo maleeshiyaadka bangarafta ee uu tababartay maraykanka ayaa afar qof oo shacaba ku dilay duleedka degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose askari ka tirsan maamulka puntland ayaa darawal mootobajaaj ku dilay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal dowladda federaalk ayaa markii ugu horreysay turkiga u tacsiyeysay saraakiil looga dilay duleedka magaalada muqdisho kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta labaad silsilada ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furmaha dagaal xamse cabdi bare ayaa golihiisa wasiirada wax kabedel ku sameeyey isagoo dhanka kala magacaabay wasiiro cusub dad yuhuud ah ayaa lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay daanta galbeed إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka macawsileyda ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho wararka ka imaanaya degmada kaaraan ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay muxudiin cali cariif oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka macawsileyda dhanka gobolka jubbada hoosena rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta kabeen u dhigay ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan weerarka dhabagalka ah loo dhigay ayaa ku socdaalayay agagaarka deegaanka wirkooy ee duleedka magaalada kismaayo waxaana halkaa ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka mid a ciidamadii kabiinka ku dhacay dhanka gobolka bayana rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan ayaa qaraxa lagula eegtay isgoyska onodka ee magaalada baydhabo waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari maleeshiyaadka bangarafta ee uu tababarta maraykanka ayaa afar qof oo shacaba ku dilay duleedka degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
saqdii dhexe ee xalay ciidamo ka tirsan dowladda maraykanka iyo maleeshiyaadka bangarafka iyo ku adeegto ayaa waxay weerar ku qaadeen deegaanka hanti wadaag ee hoostega degmada jannaale ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose weerarkan uu hamiday ugu bareereen dadka beeraleyda ah ayaa waxay ku dileen afar qofood oo beere qodotada ka mid ah xilli ay ku sugnaayeen beerahooda waxgaradka deegaanka hanti wadaagee hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka hadlay falka xalay ay deegaankooda ka geysteen ciidamada maraykanka iyo baangarafta waxayna sheegay in afartan qof ay ahaayeen dad beeraley ah magaay anamaydeere jowbaare oo dhibaatadiimaka dhiili dadbaadillan dili ogar doro obareer elkadiri dhanka lan dadka dhariko ani kamid aha waalidkii dhanka birtoogu ani kamid ahaa baadil o gardoro e iyo gaalahnin weerarki ilaahay raallan kahayn iyo gardorinay dili ay iyana gaalo o baladulah kabati way afar afar afar afar waya afar o baadilna kadili way ee garaabo lehna laakiin macnaha wiilka ana wiilka horta hasan baari dhare lanka o mardi dile ani dhali ilaahay kasoka laakiin dad oo dantio ñaañiday waardiis ano mardi walaad ama shuqulanka lahayn birika in ahaayan inimeydi lankaseeda haminama lakashaanday ilibjoona gaargaar ama langaada xadar magaci waa soldaan siidow waxaana joogaa tuulada hantuudeed waxay hoos tagtaa degmada janaale hale adeero waxaa ka dhacay xalay gaalana soo weerartay xoolahay noo dhamaysay adeer waxay geysteen afar qofood ay naga laayeen ay naga dileen oo beer iska waardiyeysanayaan yaanyo ugu taalla afarta qofood socod oo maaragta beeraley ay ahaayeen beertooday waardeysanayeen diris ay ahaayeen yani waxaa la yidhaha xaashi xaashi suldaan xaashi aa la yidhaha cagaalada cadowna soo weerartay dad beer iska dhooranaayo yaanyo iyo bocor iyo wax iskala dhooranaayo bartanka looga tagay waxay leeyeen waa leeyeen odayaasha ayaa waxay sheegeen in weerarkani uu yahay mid gardarro ah islamarkaana ay haboon tahay in laiska dhiciyo dadkii geystay falkani waa gardaro cad wey sabab la-aan ee bilaa sabab la-aan oo gardaro cad ayaa loo dilay ma ogi wax oo sababa lagu haysta ma leh beertoodii ay tacbideen xoogoodii ay ku tacbideen dad iska murug mal ay ahaayeen beertoodii ay iska tacbideen oo ilaalsan ayaana lagu lahay oo goomii waxaas doonfaari waxaas isaga ilaalinaya boori waxaasa ku yaali reero falkaas waxaan u aragnaa fal gardaro cad waaye waxaan u aragnaa in la iska dhiciyo gaaladan la iska dhiciyo mid waan ugu baaqay in la iska dhiciyo ayaan ugu baaqayaa si gardara ayaan warkayna anagu haddaad islaam haddaad dad islaam aan nahay in la iska dhiyo muslimiinta intaasaan ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan in la iska ariyo ninkaan bilaasabab la-aan dadka ay u laynayaan dhammaan ehelada ku dhaqan deegaanka antiwadaagaya waxay falkan ku tilmaameen in uu yahay mid dulmi ah maraykankan uu ku gumaadayo dadka maatida ah bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale ay ciidamada maraykanka iyo kuwa ay ku adeegtaan ay dad rayda ku dileen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaasna kaalintiisa gumaadka ka qaadanaya turkiga oo in ka badan koo iyo labaatan qofood ku dilay tuulada baqdaad oo hoos tagta afgooye askari ka tirsan ciidanka maamulka puntland ayaa darawal mootobajaaj ku dilay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal cabdulla makhtaar ayaa ka waramaya nin ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta mootobajaajta ayaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada garowe ku dilay askari ka tirsanaa ciidanka maamulka puntland askariga oo lagu magacaabi jiray cabdixakiin fiqi ayaa ka mid ahaa ciidan loo xil saaray inay lacago dheeraad ah kasoo guraan suuqa magaalada waxaana ay isku dhaceen dad badan oo uu bajaajluhu ka mid ahaa sida ay soo sheegayaan wariyaasha askariga ayaa weydiiyey daraawalka mootada inuu bixiyo lacago uu ku sheegay canshuur hase ahaatee daraawalka ayaa ka dhaga adeegay arrintaas maadaama hore looga qaaday canshuurtii joogtada ahayd intaa kadib askariga ayaa u awood sheegtay daraawalka isagoona xoog uga qaaday mootadiisii taasina waxay keentay in bajaajluhu uu dilo askariga saraakiisha magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa sheegay inay saacado baadi goobayeen daraawalka dilka geystay ugu dambeyntiina ay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii laba nin oo iyaguna ku shaqaynayay bajaaj ay ciidamada dowladda federaalka ku dileen muqdisho iyo deegaanka ceelasha biyaha dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay turkiga uga tacsiyeysay saraakiil looga dilay duleedka magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho kula kulmay safiirka turkiga u jooga muqdisho kaasoo ay ka wada sheekaysteen weerarkii dhowaan ka dhacay duleedka muqdisho oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku bartilmaameysatay saraakiil turki ah xamse ayaa dowladda turkiga u sheegay inuu aad ugu xun yahay islamarkaana ugu tacsiyeynayo saraakiishii afarta bishan abriil looga dilay agagaarka tabeelaha sheekh ibraahim oo u dhow xaruntii asluubta guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la beegsaday gaari qooqan ah oo ay shirka ka saarnaayeen laba sarkaal oo turki ah dhanka dambena ka saarnaayeen ciidamo ilaalo ah qaraxa ayaa waxaa ku nafwaayey labadii sarkaal iyadoo askartii ilaaladu ahayd ee dowladda federaalka ay ugu yaraan shan ka mid ah goobta ku geeriyoodeen inkastoo uu xasan sheekh khadka taleefonka kula xiriiray madaxweynaha turkiga ugana tacsiiyey arrintan haddana waa markii ugu horreysay uu xamse si rasmi ah oo ay saxaafaddu goobjoog tahay u tacsiiyeyo turkiga dilka saraakiisha turkiga waxaa ka horreeyey weerar cirka ah oo ay ciidamada turkidu ku xasuuqeen qoysas beereley ah oo ku noolaa deegaanka baqdaad oo hoostaga degmada afgooye waxaana la yaab leh in dowladda federaalka ay u tacsiyeysay saraakiishii turkiga dadkaasna ku tilmaantay argagixiso kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey qaybta labaad silsilada roodaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furumaha dagaalka mahad cubeyd ayaa ka waramaya قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه waa mar kale iyo muuqaal xiiso badan oo ay baahisay alkataib news janal kaasoo qayb ka ah aflaamta jihaadiga ah ee ka imaanaya furimaha dagaalka waa qaybta labaad ee muuqaalo taxane ah oo ciwaan looga dhigay ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان فيلمكن waxaa lagu soo bandhigayaa saddex furimood oo ku kala yaala meelo kala duwan ayna ka dagaalamayaan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ugu horraysa jiidda hore ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool
فتعرض لشذاها تغنم رمضان فتحت للذكر مساجدنا waxaa halkaasi ku sugan muuqaalkana lagu arkayaa mujaahidiinta oo akhrisanaya kitaabka allaah iyo cilmiga kale ee sharciga waana qayb ka mid ah casharrada ay sida maalinlaha ah u qaataan دروسا قبسا من نور الإيمان أبدأ بسم الله مستعينا وبه كان معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن أساوي عملي أستغفر وأستعينه على غير الرضا وأستمد له الخلق لما قضى وبعد إني بالنبي العمل لوجه الرحمن waxay farriimo kala duwan ka soo dirayaan furinta ay ku sugan yihiin ayagoo muslimiinta ugu laabqaboojinaya inay u hurayaan nafahooda mujaahidkan codkiisu idinku soo maqan yahay ee ku sugan mid ka mid ah jabahaadka dagaalka ee gobolka bakool ayaa ka warbixinaya xaaladda mujaahidiinta ku sugan jiidda hore ee uu joogo نخلص una ka noolna fu- faqri oo kumid ah min thuquur ilislaam weliba khaasatan may wahan ribaadkii wilaayada islaamiga bakool una ka noolna waana si cizi iyo sharaflen una ka soomayn nabad iyo barwaagan una qabn may waa halka gaaladina may waa jihaad iyo- una kala jarno liljihaadayno may waa harbid iyo socod maca daalika iyo saasatale laqab markiiba yaro una fursadan u marta ama gaaladaasi iyo una halkan isla kulansanayn may waa ilaahi subxaana watacaala diishay iyo may waa ya baradayn diinkaas iyo jihaadkaas oo insha meermaan gaaladana may badhana insha allahu tacaala may waa un shicaarkan kitaab qur-aankan waay may badhana kitaabun yahdi may waaha wasayfun yansur yalana insha allahu tacaala
waxaa markan u gowraca neef geel ah oo ay ku afurayaan kadib markii gabal ku dhaco salaadana ay soo dukada kadib markii gabal ku dhaco salaadana ay soo dukadaan الله أكبر الله أكبر
muuqaalka oo ah mid xiiso badan marba dhinacna kaa tusaya nolosha mujaahidiinta ayaa markan ku geynaya gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay kenya gumaysato
أتاك يغني أيا رمضان أراك بعيني goob aad u qurux badan ayay ku sugan yihiin mujaahidiinta waxayna xaqiijinayaan inay tahay duleedka gaarisa waxay soo dirayaan farriimo kala duwan oo ku wajahan dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha dunida ayagoo dhanka kale tusinaya nimcada uu allaah ugu deeqay ee ay ku dhex jiraan allah subxaanahu wa tacaala ayaa amaad iska leh allihiina waafajiya khayrkan awalan islaamnimo tawxiid ramadaan waa khayr aad iyo aad waa ogtiin bishan ramadaan waa shahru intisaaraat guulooyinkii dhacay ee muslimiinta awal dhagarna in badan waxaa lagu guulisay waa waxay ahaayeen shahru ramadaan waa bil marka ninkii isku helo islaamnimo iyo jihaad fii sabiilillaah iyo siyaam fadligeeda aad loo garanayo intaa kadib idinku waxaa tihiin soomaha liwaaga waxaan nahay liwaaga ku wajahan dowladdan kenya ee kaafiradda ah waa dowla kaafira ah in badan muslimiinta oo hayso cadaawad taa marka waxaa tihiin dadka nasiib ee soomahan u yeelannay in aan ku duulno ku jihaadno meesha aan ka saarno dowladda kaafir sooma ahayn marka haadaa huwa alxamdu washukru magaalada gaarisa waxa waaye duleedkeeda ayaan joognaa macnaha Een, ilaahay baa halkaa na keenay subxaana watacaala wax kalena uma joogno ilaa laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah iyo waxaan doonaynaa inaan mataqaana waxa waaye caalamka aan gaarsiino laa ilaaha ila allah ayaan u dagaalamaynaa ayadaan u dhimanaynaa ayadaan difaacaynaa ayada ayaan koryeelaynaa ayada ayaan rabnaa inaan caalamka dhan aan gaarsiino biidni illahi tacaala ama dhulkaas ayaan ka hoos maraynaa ama waxaa waaye laa ilaaha ila allah ayaa loo xukun tagaya laga amar qaadanaya biidni illah
الجنان سأمضي لأحظى بحلم الكبير ويا خير حادي لتلك الجنان marka aad daawanayso barwaaqada ay heestaan raggan waxaadba soo xusuusanaysaa magaalooyinka waaweyn adigoo ku sugan jiidda hore sababo la xiriira cuntada kala duwan ee ay ku afurayaan oo ay ka mid yihiin hilib sambuus qare iyo waxyaabo kale taasoo ay sii dheer tahay inay cabitaan ahaan u qasanayaan malab aad la yaabayso quruxdiisa markaaad aragto kaasoo ii sheegayaan in laga helayo halkay ku sugan yihiin
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan hadda arkaysiin malab we dhulkaan laga soo gooyo nimcadan waxaa waaye jaadkaa laga helaa allahu akbar
muuqaalka alkataayib al ikhbaariyah markan wuxuu ku dhex geynayaa gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ay dowladda kenya gumaysato
tupo katika ardhi Somali, muhajirina na maanswari tumeungana pamoja kwa ajili ya kuunusuru umma.
waa dhul doogyo barwaaqo ah ragga mujaahidiinta ah ee halkaasi ku suganna waxay ku dhex jiraan nolol heer sare ah oo uu ka sheekayn karo qofkii dhex istaagaa waa rag diyaarsanaya afur noociisa oo kale in la helo ay yar tahay waxaana halkaasi jooga oo mujaahidiinta ka saacidaya muhaajiriin ku wanaagsan cunto karinta iyo diyaarinteeda intaba
بتلك الجنان سأمضي لأحضان فسيرتفادتي شهر
mid ka mid ah ragga muhaajiriinta ah ee halkaasi ku sugan ayaa ka sheekaynaya cuntooyinka diyaar u ah isagoo laabtoob dhinaciisa yaalla ka daawanaya qaar ka mid ah raggii horay u shahiiday
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Eh, kama ndugu zangu mlivyotangulia kuona hiyo video hapo, hizo ni katika neema za jihad ambazo ni masabiqun fil jihad, makudama fil jihad walikuwa na takabalahumullah, Allah atakabali jihad yao, na ndio neema ambayo alikuwa akizungumza na sisi tuko nayo, ama Allah ametuzidishia zaidi kama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mkishukuru Allah atazidishieni. Kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa mabradha walipata neema na sisi tumepata neema aula na aula, alhamdulillah. Awalan, jihadi imezidi kuwa kubwa na watu wamezidi kuwa wengi, na kama mnavyoona kuna yani vyakula aina tofauti tofauti, kuna maandazi, kuna chipsi e, na kama sijakosea hapo, na hii pia nafikiri ni e, sahani ya ama sufuria ya barisi barisi nyama ayagoo wata dharkooda ciidanka hubkoodana garwaaxsan ayay mar qura u fadhiisanayaan afurka kadib markii ay cadceeddu dhacdo رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان waxay ku hadlayaan oo ay farriimahooda kala duwan ku soo dirayaan luuqado kala duwan maadaama ay ka kooban yihiin muhaajiriin iyo ansaar أحبتي أنتم في مكان الصبر ولا بد أن تصبروا ونحن تحت الأنصار قال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله rabbiin subxaanahu watacaala ansaara muhaajirana akkanasitti walii qabee nicmaa gartee gaadubaq araniin turran irratti oolee akkanatti gartee nyaata garaagara gosa garaagaraatiin akkatti lulluuqatutti jirra akkanatti insha allahu tacaala diina kenna ufutu jirra
tunamshukuru allah kutufikisha katika ardhi ya jihadi maana wakati tuko darkufur au miji ya makafiri tulikuwa tukifikiria sana kukutana na ndugu zetu mujahidina katika ardhi za vita lakini kwa neema ya allah subhanahu wa taala ametufikisha katika ardhi kama hii tunabudu kumshukuru yeye bali muslimiinta daafaa caalamka ku nool waxaan leenahay sidaan iyo barwaaqadan ayaan ku jirnaa ilaahay fadligiisa ayaan haysannaa idinkana waan idinkugu yeedraynaa biidnillaahi alkariim inaad soo haleeshaan oo jihaadka aad imaataan oo aad soo waafaqdaan walaalihiinna intan meeshay isugu imaatay oo aad u jeedaan muhaajiriin iyo ansaarlah oo waxaa weeyaan luuqado kala duwan iyo waxaa weeyaan midbaal kala duwan aad uga jeedaan waxay isugu imaadeen an takuuna kalimatullaahi hiya alculya inay kelimaddan kor u qaadaan isugumana imaanin wax la dhaho waxaa weeyaan kambani iyo waxaa weeyaan inay dhisaan shirkadooyin ee waxay isugu imaadeen inay naftooda ilaahay ka iibsadaan kelimaddanna ay kor u qaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku raalligeliyaan caalamkana daafihiisa ay gaarsiiyaan idinkana waxaa idinkala baahan yahay inaad doorkiinna haddaba intaasi iyo in kale waxaad ka daawan kartaa muuqaalkan ay xalay baahisay alkataib news channel oo aad kuu soo jiidanaya ahna qaybta labaad ee taxanaha ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore
xamse cabdi bare ayaa golihiisa wasiirada wax kabedel ku sameeyey isagoo dhanka kala magacaabay wasiiro cusub maxamed aamin ayaa ka waramaya xamse cabdi barre oo la kulmaya cadaadis siyaasadeed ayaa wax kabedel ku sameeyey golihiisa wasiirada waxaana uu buuxiyey wasaarado ay banneeyeen wasiiro ka tirsanaa xukuumaddiisa oo aan muddo shaqayn wasaaradda arrimaha dibadda oo bannaanayd islamarkaana uu lahaa deni ayaa waxaa loo magacaabay axmed macalin fiqi oo ahaa wasiirka gudaha waxaana wasiirka gudaha loo magacaabay nin la yidhaahdo cali yuusuf cali xoosh wasaaradda amniga oo bannaanayd islamarkaana uu wasiirkeedu si daran ugu dhaawacmay weerarkii villa rosa ayaa waxaa loo magacaabay hogaamiye kooxeed hore cabdulaahi sheekh ismaaciil farataag sidoo kale xamse ayaa u magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha nin haysta dhalashada maraykanka oo la yidhaahdo cabdulaahi bidhaan warsame halka axmed cumar maxamed loo magacaabay wasiiru dowlaha bii-ada iyo cimilada durbadiiba dhaliilo badan ayaa loo jeedinayaa xamse cabdi barre oo ku aadan qaabka magacaabidda wasaaradahan taasi oo sii kordhin karta khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dad yuhuud ah ayaa lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay daanta galbeed madaxda yuhuudda ah ayaa shaaciyey in maanta oo axad ah ugu yaraan laba ruux oo yuhuud ah lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan daanta galbeed ee ku jira gumaysiga yuhuudda warka ka soo baxay taliska militariga ciidanka yuhuudda ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ahaa mid qaribaad ah kaas oo beegsada yuhuudda xoogga loogu dagaameeya dhulalka muslimiinta weerarkan ayaa sidoo kale lagu dhaawacay laba ruux oo yuhuud ah waxaana xilli dambe goobta uu weerarku ka dhacay soo gaaray ciidamo ka tirsan gumaysiga yuhuudda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa